Dowladda Djibouti ayaa maalmahani wada olole ballaaran oo ay kula dagaalamayso kaneecada iyadoo dhowaan soo gadatay diyaarad nooca lagu buufiyo kaneecada. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Djibouti ka soo diray wariyaheena Ramadaan Muuse.
wasiirka caafimaadka jibuuti doctor axmed roble cabdille ayaa tilmaamay inay ku guda jiraan dabargoynta kaneecada iyo guud ahaan xasharaadka keeni kara xanuunada waxaan dabeecad u leenahay baa jirta oon sanado badan tobanyo sannadood marka laga soo joogaba aan samayno markuu roobku do-o dadkeenu way iska yaqaanaan waxaa dhasha kaneeco badan deqsi badan iyo xasharaad badan baa yaa dhasha xasharaadkaasi wuxuu u keenaa xanuuno badan buu keenaa ay kaneecadu ka mid tahay shukungunyaa u ka mid yahay griibku ay ka mid tahay maxaa la yidhahdaa daangu ay ka mid tahay xanuunadaasoo ma garanaysaa keena inay dad badan bukaan jiif u noqdaan ama qaarna ay ku dhintaan marka sanad kasta waxaan samaynaa annakoo la kaashanayna wasaaradda beeraha iyo iyo iyo iyo iyo xoolaha annakoo la kaashanayna inaan diyaarad aan markii hore waa soo kiraysanayna laakiin waddankeenu iminka diyaaradda diyaarad jadiida ayuu soo iibsaday siduu magaranaysaa ugula dagaalamo xasharaad xasharaadka ugula dagaalamo iyo kaneecada uu ugula dagaalamo diyaaraddaasi ayaamahanba waxay ku jirtay tajriib bay ku jirtay dawo aan aan biyo aan ku laacnay oo magaalo madaxda magaranaysaa lagu saydhinayo weeyaan waxayna dilaysaana xasharaad xanuuno dhalan kara dhimasho dhalin kara dhibaato nagu hayo dawo badan aan ku isticmaalno sanadkii waxaan qadarnay imka sanadkiina soo dhaaftay waxaan qadarnay oon markaan xisaabinay afar iyo lixdan kun oo qof ayaa laga helay kaneecadaas ayaa laga helay sanadad sanadkii kasoo dambeeyay saad ogtihiin xanuunadaasi waa xanuuno iska sii badanaya weeyaan waxaanan goosanayna inaan dabargoyno haddii ilaahay idhahdo sidoo kale agaasimaha maxadka qaran ee caafimaadka ee dalka jibuuti doctor xuseen yuusuf ayaa sharaxay qaabka ay uga howlgalaan xaafadaha dhexdooda waxaan u bilownay qeyb subaxii oo kaartiyada la dhex marayo oo macad qaran uu macad sugo biyihiisii iyo foostooyinkiisii waa saddex dawo kala nooc waxaan isticmaalno saddexdaas oo dawooyinkaasi guryaha lagu sugayo iyo dadkana gacanta ku qaadaya ayna dhib u lahayn iyaga caafimaadkooda caruurtoodii waxaan sheegnaa kulen markaad ku shubtiin isla markaaba daboola ko talabaadii aanu bilowday waxa weeyaan boofistii boofistii oo ah baabuur gara marayso jikadaha iyo dooyada waaweyn ma marayso guryaha ma soo galaan dhibaatooyinka waxa weeyaan ligligada ama weecadada ama xiniinka loogu talagalay dowga sida hawada ay u socoto ayaanu buufinaa taasoo mowqifkiigu ay tahay hadda wixii kaniic duulayso o dhan ina dejiso kii kale guryaha waa la waxeeyey kanicdii guryaha loo diiday inay joogsato waxaan shicweynaa ku leenahay inay dawada isticmaalaan hadday wax iska shekeen tarada tagaan inay mara kaneecada ku seexdaan inay guryaha afarta ilaa tobanka habeenimo waqtiyada kaneecadu indoorka inhousing hadda ay soo gasho guryaha waktigan inay albaabada la xiraan dhinac kale dowladda jibuuti ayaa sii ballaadhisay dagaalka ay ku hayso kaneecada iyadoo dhowaan lasoo gebagabeeyey sir loogu howlgelayo xagga shaybaarka tirtirida nooca dhidiga kaneecada doctor cabdulilaah cabdi axmed oo ah khabiir xagga caafimaadka isagoo ah la taliyaha arrimaha caafimaadka madaxweynaha jibuuti oo ka mid a qabanqaabiyaashii sirkaasi ayaa ka warramay dulucda howlahan
hab cusub oo casriya oonu anagu soo bandhignay oonu qolo ingiriiska oo la yidhahdo oxitec aanu kala shaqaynayno maxay ku saabsan tahay technologidaasi waxa weeyaan inaa safiirka maxaan ku laha kaneecada in la dabargooyo inaad ogsoon tahay mooyaane kaneecada waxaad dadka masalan kaneecada ka qaadaan waxa weeyaan lab iyo dhidig u kala qaadaan hoosta waa dhidig waxa kaneecada laga qaadaa marka la tafirgooynayo waxay ka dhigan tahay waxaanu xoogeed qabanaynaa sidii marka ay tafiirmayso aana dhidigba u dhalaa oo mid laba un ay dhalaa marka laftu sii dadka qaniinayse xanuunka laga qaadaya maaha marka mashruucan iyo waxaanu filayna haddii ilahay dhahdo inuu jabuuti laga qabaqaabiyo oo xagaa ka fidino oo waxtar weyn u yeesho geeska afrika iyo afrika dhammaanteed baa jiraya rabadaan muse jaamac v o a jibuuti